hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha maamulka somalilan ayaa deeq raashin ah u qeybisay kun iyo shan boqol oo qoys oo ku nool kaamka barakacayaasha degmada madheera gobolka saaxil ee maamulka somalilan deeqdan gargaarka uu isugu jirtay qeybaha kala duwan ee raashinka ayaa waxaa iska kaashaday hay-adda islamic relief iyo sidoo kale hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha maamulka somalilan ceynaashe maxamed ceydiid isuduwaha hay-adda qaxootiga maamulka somalilan ee gobolka saaxil ayaa ka warbixiyey deeqda raashinka ah waxaa halkan ilaahay subxaana watacaala noo suurtogeliyey inaannu maanta ku qaybinno boqol iyo konton qoys oo la siin doono raashin runtii dhammaystiran oo isugu jiraan noocyadiisa kala duwan raashinkaasoo runtii ay naga caawisay hay-adda islamic relief oo runtii dadaal weyn nagala gashay sidii kaamkani u heli lahaayeen raashinkaas innagoo ku jirna bishii rabadaan ee barakaysnayd runtii kaamkan waxaa ku nool kun iyo shan boqol oo qoys iyadoo bishii rabadaan lagu jirana runtii waxaan dadaal badan ka gallay si ay dadkaasi u heli lahaayeen waxay ku afuri lahaayeen iyo waxay ku soomi lahaayeen waxaanu runtii qayla dhaantan kaamkan u dirnay oaan runtii aada uga mahadnaqaynaa agaasimaha waaxda barakacyaasha ee hay-adda qaxoontiga barakacyaasha qaranka iyo guddoomiyaha hay-adda qaxoontiga barakacyaasha qaranka mudane cabdikariim xanif oo runtii dadaal badan arrinkaa ka galay waxaan sidoo kale aada iyo aada ugu mahadnaqayaa maamulka degmada mandheera oo runtii iyaguna mar walba kaamka barakacyaasha mandheera dadaal badan la garab taagan oo runtii si gaara uga warhaya siciid cabdi xuseen guddoomiye ku-xigeenka degmada madheera ayaa ka mahad celiyey gargaarka la gaarsiiyey aad baan usoo dhaweynaynaa haddaanu nahay goob degmada mandheera aad baa naga noogu hayaan reer muxuuaha meesha barakaca mandheera aanu u dareemaynaa culayskooda waxaanaanu jeclaan lahayn in intaa iyo in ka badan iyo in ka badan iyo in ka badanba loo dadaalo hay-addan iyadu way qaadatay muxuuaha doorkee ku lahayd laakiin waxaanu ka yar cudurdaarinaya rabadaanta intii kale hay-adihii kale iyo waxyaalihii kale oo meesha aan magaranaysa halkaa waa ka cudurdaaranaynaa waxaa leedahay insha allah bismillahi kariim dadka barakaca jooga ha samraan annakuna waa dadaalayna haddaanu degmada nahay waanu garab taagannahay wixii aanu idiin dooni karna waa idiin doonaynaa waxaan idinka xistiimayno sidaasaan isku ogaanaynaa si kastaba deeqdan raashinka ah ayaa waxaa ka faa'iidaysay dad isugu jiro waayeelo danyar iyo barakacyaal kuwaasi oo ku nool kaam ku yaala degmada madheera ee gobolka saaxil